hay-adda oncod charity foundation iyo tartan qur-aan akhrisa aan qobatay arday ku shal dareertay deegaanada uuna qotay iyo weliba surgadood munaasabada tartanka wayba ku qeyb galay culummada doolow odayaalka dhaqanka guddiga tartanka bulshada deegaanka ka dhaqan ee degmada doolow ee gobolka gada awliyo macalin aadan iyo kaalinta koowaad ku galay tartanka qur-aan akhriska waana markii inka horeytay tartan noocu laka qobdow deegaanada hooskooyow doolow qaar ku mid a culimmada deegaankiya sheegay inay hadhowaayaan in laga tartamo qur-aanka kariimka ee wayna marilasaytilan kama hadnagay waalidiintii dhali awlaada marka insha allahu tacaala bulshadana waxaan leenahay sidaas aad u baraarugsan tihiin u baraaruga allaha idin barakeeyo intaani nala jooginna wanaagga sii gaadhsiiyo deegaankan dolow iyo inta ku xeeranba u taagan shirkadaasina insha allah waa bogaadinaynaa oo khayrka ay u tartamayso ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda ha u saaran leenahay qaryadan runtii way guulaysatay suurguduud maanta guul baan u fadhinnaa haddii lagu tartamayo qur-aanka kariimka oo ardaydii iyo dugsiyadii ay tartamayaan waa guul weynoo soo korortay baan leenahay
inta waxaa la doonayaa caruurtan hadda tartamayso middan waa bilow waa bilowga tijaabada ugu horreysay waxaa la rabaa labaiyo tobanka bilood oo soo socoto in qayb u tartamto shan jus toban jus labaatan jus soddon jus inay imaadaan baa la rabaa sanadkan meesha hadda in kor looga kaco labaiyo toban biloodoo dambe canuga hadda far baran oo macallinka uu ku dadaalo toban jus inuu tartanka uga soo qayb galo wuu awoodaa marka in la wada dadaalo oo tartankaas sanadka soo socdana loo diyaargaroobo faa'iidooyinka tartanka ay leeyihiin waxaa weeye ilmahaas inay hami yeeshaan ay ku dhiiradaan inay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala xifdiyaan lagu dhiirogeliyo lagu farxadgeliyo hami iyo xiiso ay u hayaan baa la rabaa
macallimiintooda iyo ardaydooda iyo waalidiintooda iyo odaashoodaba waan u mahadcelinahayaa ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan leeyahay ajri xasanaad allah ka siiyo intaas kadib waxaan kaloo u mahadcelinahayaa culummadii ka soo qayb gashay oo garsoorayaasha ahaa oo waqtigoodii iyo fikirkoodii aqligoodii soo geliyey oo runtii si qurxan oo qurux badan loogu soo gudbiyey qur-aanka garsoorkiisa ayagana ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanaad ha ka siiyo